إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku soo jiray mawduucii ku saabsanaa bayaanu min hay-ati kibaar alculamaa xawla mas'alati اtakfiir marka waxaynu ka soo hadalnay yowm alkhamiis daraad mas'alada takfiirka ku saabsan marka mashaayikhda hay-atu kibaar alculamaa waxay kaloo ka sii hadlaysaa waxyaalaha takfiirka ka dhalanaya waxay yidhaahdeen raximahum allahu axyaءa waamwaatan ثانيا ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين آه مشايخ ذوحي الأهدين حفظهم الله قضب كاللباد ما نجم عن هذا الاعتقاد waxaa markaa ka dhashay ama ka soo baxay ictiqaadkaas alkhaaطi'i gefsan oo min istibaaxati اdimaa'i ahaatay in dhiigag la bannaysto yacni macsuum ah oo shareecadu dhowrtay iyo waintihaaki alacraadi in markaa sharafa lagu xadgudbo oo la dhunbado shareecadu dhowrtay وصلب الأموال الخاaصة والعاaمة iyo in markaa la boobo xoolaha gaarka ah iyo xoolaha guudba bmaعnaa xoolo cid gaari leedahay iyo xoolo markaa waxa weeye hanti ummadeed ah oo xoolo guud ahba iyo وتفjiir الmasاakini iyo guryaha in la qarxiyo iyo وlmarkabaati waxyaalaha la fulaayo in la qarxiyo hadday waxyaalahaasi markaa yihiin طائرات diyaarada hadday yihiin hadday gawaadhi yihiin hadday tareenna yihiin hadday markaa yihiin yani markaa doonyo ama markabba kay doonaan ha noqdaan wa takhriib اlmunsha'aati waxyaalaha markaa la dhisay ee la sameeyey in la kharibo yani ahaatay umuurahaas oo dhan fahadihi اlacmaalu camalladaasi ama shaqooyinkaasi wa amhaaluhaa iyo kuwa kale ee markaa la dhiga ah ee shabahaa muxaramatun sharcan waa qaar shareecada lagu xaaraantinimeeyey oo shareecada xaaraan bay ku yihiin biijmaaci lmuslimiin waxay markaa xaaraan ku yihiin shareecada gudaheeda xaal marka ay yihiin qaar ku dheehan ama ku lamaan waafaqsani muslimiintoo dham isku waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay oo mas'aladani mas'ala khilaafiya ma aha waa mas'ala ijmaaciya muslimiin oo dhan baa ku ijmaacsan inay waxyaalahaasi xaaraan yihiin lima fii dalika min hadkin lixurmati اlanfusi اlmacsuuma wahadkin lixurmati اlamwaali wahadkin lixurumaati اlamni wاlistiqraar waxa ku sugan daraaddeed oo min hadkin yani meel kaga dhaca marka ahaatay yani la dilaacinayo ama la jeexayo meel lagaga dhacayo lixurmati alanfusi almacsuumati nafaha markaa shareecadu dhowrtay xurmadeeda yani shareecadu ay xurmaysay yani markaa la jeexayo oo la dilaacinayo xurmadaas iyo wahadkin yani dilaacin la dilaacinayo lixurmati اlamwaali xaaraannimadii xooluhu markaa ay xaaraan ahaayeena shareecadu dhowrtay wahadkin lixurumaati اlamni wاlistiqraar iyo jeexis la jeexayo daraad iyo jeexis la jeexayo inay ku sugan tahay daraaddeed lixurumaati اlamni wاlistiqraar yacni markaa nabadgelyada xurmada markaa nabadgelyadu leedahay iyo sugnaanshuhu markaa uu leeyahay wa xayaati اnnaasi alaaminiina iyo nolosha dadka in waxa weeye xurmadeeda meel lagaga dhacayo dadkaasu alaaminiina kuwii aaminka ah ee nabadgelyada haystay ahaaday almuطma'iniina xasiloonaa fii masaakinihim wa macaayishihim ee ku sugnaa guryahooda iyo waxyaalihii marka ay ku noolaan lahaayeen sida kasabadooda iyo shaqa- shaqooyinkooda ku sugnaa wa guduwihim wa rawaaxihim kallahaadooda iyo yani rawaxaadooda ama soo noqoshadooda yani ku sugnaa meel lagaga dhacayo iyagana la dilaayo iyo wahadkin lilmasaalixi iyo jeexis la jeexayo oo meel lagaga dhacayo lilmasaalixi danaha alcaammati guud allatii taasoo laa hinaa linnaasi wax ka maarani dadka aynay u sugnayn fii xayaatihim nolosheeda noloshooda gudaheeda canhaa ay ka maarmayaan aynay ka maarmi karayn waqad xafida alislaamu lilmuslimiina amwaalahum waqad xafida waa ilaa shay alslaamu waqad xafida waa ilaashay alislaamu islaamku lilmuslimiina muslimiinta waxa u ilaashay amwaalahum xoolahooda wa acraadahum iyo sharafahooda wa abdaanahum iyo markaa jidharhkooda ayuu u dhowray oo u ilaashay wa xarama wuxuu xaaraantinimeeyey intihaakahaa in meel lagaga dhaco ayuu markaa xaaraantinimeeyey wa shaddada fii daalika arrinkaana waa adkeeyey wa kaana min aakhiri maa ballaqa bihi nabiyu sala allahu alayhi wasalam wa kaana wuxuu ahaa min aakhiri maa kii waxa ugu dambeeyey ka mid ahayd ballaqa bihi nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu uu gaadhsiiyey ummatahu ummadiisa oo faqaala wuxuu yidhi bimacnaa arrinkaa in shareecadu dhowrtay waxyaalihii ugu dembeeyey ayuu ka mid ahaayee nebigu sala allahu alayh wasalam waxay ka mid ahaayeen waxyaalihii ugu dembeeyey nebigu sala allahu alayh wasalam uu ummadda gaadhsiiyey faqaala wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fii khudbati xajati alwadaac khudbadda marka xajatulwadaac uu ka jeediyey xajkiisa gootiga uu ka jeediyey waxau yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ina dimaa'akum dhiigaggiinna wa amwaalakum iyo xoolihiinna wa acraadakum iyo sharafihiinna calaykum xaraamun korkiinna waa ka xaaraanta waa ka xaaraan waa ka xaaraansan yihiin waa ka xaaraansan yihiin ka xurmati yowmikum haada sida xurmada maalintiinnan oo kale sida maalintan a u kale xaaraansan tihiin ayuu markaa yani ashyaadaasi qaarkiinba qaarka kale inuu kaga xadgudbo uu ka xaaraansan yahay oo xaaraan ka yahay fii shahrikum haada bishiinna tan ah yani si a u kale xaaraansan tihiin ayaa waxa weeye dhiigagga iyo xoolaha iyo acraaddiinnu qaarkiinba qaarka kale uga xaaraansan yahay fii baladikum haada dhulkiinna kan ah sidaa markaa u kala xaaraansan tihiin inay isugu xadgudubtaan ayaa markaa waxa weeye dhiigaggiinna iyo xoolihiinna iyo sharafihiinnuna u kala xaaraansan yahay uma qaala sal allahu alayh wasalam intaa dabadeed wuxuu yidhi nabigu sal allahu alayh wasalam alaa hal ballaqt hooyaay hal ballaqtu ma gaadhsiiyey bimacnaa waa gaadhsiiyey baa macnuhu dhacay allaahumma fashhad calaa sabiili su-aali loo laqbeeyana waa surowdaa oo waaba sida fiican oo waxa weeye saxaabadiina waxay ku jawaabeen haa haddii markaa lagu yani loo laqbeeyo hal ballaqtu bimacnaa qad bala qad ballaqtu taasna waxa weye culamada qaar baa ku fasiray waa gaadhsiiyey allaahumma ilaahayow fashhad ka markhaati noqo saasuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey wa qaala sala allahu alayh wasalam waxaa kale uu nebigu yidhi kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun qof kastoo muslima cala almuslimi qofka kale muslimkaa wuxuu ka yahay xaraamun xaaraan buu ka yahay damuhu dhiiggiisaa ka ah wa maaluhu xoolihiisaa ka ah wa cirduhu sharaftiisaa ka ah saddexdaa umuuroodba yani waxa weeye qaarkiinba qaarka kale waa uga xaaraansanyahay wa qaala calayhi asalaatu wasalaam wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ittaquu ulma ittaquu iska ilaaliya aulma xadgudubka iska ilaaliya fa ina aulma maxaa yeelay dulmiga ama xadgudubku dulumaatun mugdiyaal weeye yowma alqiyaamati maalinta qiyaame oo dulmigii iyo xadgudubkii maalinta qiyaame qofkii la yimi wuxuu ku noqonayaa mugdi buu ku noqonayaa waqad tawacada allahu subxaanahu man qatala nafsan macsuumatan ilaahay wuxuu u goodiyey subxaanahu xumaan ka dheeraaye man qatala kii dilay nafsa naf macsuumatan shareecadu dhowrtay biashaddi lwaciidi yacnii xadgud waxaan leeyahay goodi kii ugu weynaa biashaddi lwaciidi goodi kii ugu weynaa ayuu ugu goodiyey faqaala subxaanahu ilaahay waxa uu yidhi xumaan ka dheeraaye fii xaqi lmu'min yacni nisbada muuminka ama xaqa qofka muuminka qofka ku xadgudba ee dila ee dhiiggiisii meel kaga dhaca waxa uu ka yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waman yaqtul ku kastoo dila mu'minan muumin dila muminkaasoo mutacamidan yani dil waman yaqtul ku kastoo dila mu'minan muumin dila mutacamidan xaaluu yahay dila marka yaqtul faacilkeedo huwa noqonaya oo damiir mustatira ah ayaa laga xaalaynayaa mutacamida yani ku kastoo muumin dila qof muumina dila xaal uu yahay mutacamidan mid dilkiisa u badheedhay uu yahay dila fajazaa'uhu abaalmarintiisu jahannamu jahannama weeye khaalidan fiiha xaaluu jahannamo ku waaraayo ayuu markaa jahannamo gelaya ama jahannama abaalmarin u tahay waradiba allahu ilaahay waa cadhooday calayhi isaga ayuu u cadhooday walacanahu waa nacdalayo naxariistiisuu ka dheereeyey wa acadda lahu wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaabkuu u diyaariyey cadaabkaasoo cadiiman weyni badan ayuu u diyaariyey wa qaala subxaanahu ilaahay waxa uu yidhi xumaan ka dheeraaye ama ka nasahnaaye fii xaqi alkaafiri yacni nisbada gaalka waxa uu ka yidhi alladii kaasoo lahu dimmatun yacni markaa waxa weeye magan leh oo muslimiintu ay magan gelisay fii xukmi qatli alkhata'i wuxuu ka yidhi yacni dilka ka ma'a loo dilo qof gaala oo yani markaa waxa weeye leh dimmo ama markaa waxa weeye cahdi leh ama muslimiinta magan u ah amaba heshiis muslimiinta iyo iyaga markaa uu ka dhaxeeyo kii dila ee aan badheer u dilina kama u dilaa ilaahay wuxuu ka yidhi wain kaana min qawmin baynakum wabaynahum miihaaqun fadiyatun musallamatun ilaa ahlih wain kaana hadduu yahay ka la dilayaa min qawmin mid qolo ka tirsan qoladaasoo baynakum dhexdiinna ay ahaatay wa baynahum iyo dhexdooda miihaaqun heshiis uu ahaaday oo axdi ama heshiis uu idinka dhaxeeyo fadiyatun musallamatun ilaa ahlih ay falwaajibu ama facalayhi kaa dilaye ka maa u dilay waxa saaran diyatun diyatun waxa saaran mag baa saaran magtaasoo musallamatun yacni loo dhiibaayo la siinaayo ilaa ahlihi qaraabadiisii la siinaayo yacni gaalkii heshiiska lahaa ama maganta muslimiinta u lahaa ama qof muslimi magan geliyey ayaa waxaa la yidhi haddii aan badheer loo dilina ka ma' loo dilo mag ha laga bixiyo kafaara gudna ha la sameeyo waa laba arrin baa la ysku daray in mag laga bixiyo oo qaandhow yacni laga bixiyo waa mag mar labaadkana in waxa weeye kafaara gud lala yimaado wa taxriiru raqabatin iyo qoor in la xoreeyo qoortaasoo mu'minatin yacni iimaan leh yacni qof waxa weeye addoona oo muumina waa in kafaara gud ahaan loo xoreeyo waa marka ka ma' loo dilo bal badheedh haddii loo dilo ka warran fa idaa kaana hadduu yahay alkaafiru gaalku alladii kaasoo lahu amaanun yacni ammaan laho ammaan la siiyey ammaan yacni la siiyey nabadgelyo la siiyey idaa qutila haddii la dilo khaطa'an kama haddii loo dilo fiihi diyatu mid ay ku sugan tahay mag iyo walkafaaratu kafaara gudba uu ku sugan yahay fakayfa idaa qutila camdan bal waxaad ka warantaa haddii badheer loo dilo haddii ka maal loo dilaa la yidhi magna ha laga bixiyo kafaara gudna ha la sameeye bal haddii gaalkaa ammaanka leh ee yani markaa barheer loo dilo ka warran mashaayikhdu markaa waxay yidhahdeen faina aljariimata takuunu acdama yani markaa gaboodfalku wuxuu ahaanayaa mid ka weynaan badan ayuu noqonaya wاlإثma yaquunu akbara dembiguna wuxuu noqonayaa mid ka weynaansha badan ayuu noqonaya waqad صaxa can rasuuli اlaahi salى اlahu عalيh waslm waxaa ka asaxay oo ka sugnaaday rasuulka ilaahi salى اlahu عalيh waslm annahu qaala inuu rasuulku yidhi man qatla mucaahida lam yarax raa'xaة اljanة mucaahidan ama mucaahadan taada la kordhigo ama la hoos dhigo man qatala ku kastoo dila mucaahadan mid heshiis lala leeyahay oo muslimiintu ay la leeyihiin lam yarax ma uriyo raa'ixata aljannati urta jannada ma uriyo qofkaa dilay jannada ma uriyo aalian qodobka saddexaad ana almajlisa id yubayinu إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة, وسنة, وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخطورة إطلاق ذلك qaybtan hore uu sheikhu inoo tilmaamaya wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha ka dhalanaya yani gaalaysiinta cid lagu gaalaysiiyo yani xaqdaro waxyaalo badan ayaa ka tartiibsamaya marka umuuraha ka dhalanaya wax ka mida ayay mashaayikhdu ay tilmaamayaan oo waxa dhacday in waxa weeye haddii markaa la gaalaysiiyo khaasatan markaa xukuumaadka iyo yani markaa waxa weeye la gaalaysiiyo yani xukuumaadka waxay u qaybsamaan xukuumaad markii horeba iyagu gaalo ahaa oo iyagu diintaba dee aanu nisbo sheegan oo aan soo gelin de iyagu inay gaala yihiin ishkaal ma laha iyo xukuumaad yani asalkoodu islaamnimo aha kuwaasi waxay u qaybsamaan qaar waxa weeye yani bayino cad ku gaaloobay oo waxa weeye ahlu cilmigu ay gaalaysiiyeen taasi waa jiraan oo waxa weeye xukuumaadka qaarkood oo dadka ka taliyaa dee ay shareecadii ku dheeldheeleen ama qur-aankiiba wax ka mida ay beeniyeen yani waxa weeye ama kufriye cadcada ay la yimaadeen oo ahlu cilmigu ku gaalnimo xukmiyeen waa jiraan qaar yidhaahdo waxa weeye qur'aanka qul ha laga saaro oo waxa weeye qul waxaa lagula hadlayay de moxamed baa lagula hadlayo moxamed waa dhinto hadda ma noola marka maadaama ay saas tahay wax allo waxa qur'aanka qul ku jira ha laga wada saaro hadda looma baahna qul in la yidhaahdo bismi illaahi araxmaan araxiim huwa allahu axad ha la yidhahdo sidaa ha la akriyo qul oo dhanna qur-aankaa laga saaro sunnadii qaar baa dafiray oo yidhi waxa weeye axaadiista yani waxa ku hadlay bini aadam baa ku hadlay mar hadduu bini aadam ku hadlo hadalkii ilaahay aanu ahayn inaynu raacna inama saara rasuulka sal allahu alayh wasalam qaar baa aflagaadeeyey ama waxa weeye caayay shareecada yani aayaadka qur'aankaa iyo waxa weeye axaadiista marka waxa weeye rasuulka sala allahu alayh wasalam kullu dalika ku istihzaa ku dhaleela marka xukaamta yani culammadu marka ay akaabirta ay ku gaalnimo xukmiyeen dee waxa weeye waa jiraan oo ay yidhaahdeen waxa weeye waa murtadiin oo diinta waa ka baxeen oo xukuumaad oo dhan yani mid markaa loo hadlayo maaha qaar asalkii islaamnimo ku baaqiyina waa jiraan oo waxa weeye qofka hadduu asalkiisu islaamnimo yahay bayino iyo daliil cad in loo helo mooyaane marka waxa lama gaalaysiin karo waliba cidda xukumaysa gaalaysinaysaana waa inay tahay cid ahliye leh oo waxa weeye dee shareecadii marka aqoon u leh oo garanaysa yani shareecadii mid aqoon u leh oo garanaysa waa inay marka waxa weeye tahay taas yada yani sidaas weeyaan yani qur'aanka yani moxamed badde intuu doonuu nasakhi jiraye waxa weeye aniguna intaan doonaan nasakhaya oo inaan waxa weeye markaa la wada qaataa qur'aanka markaysaga mid ay waajib tahay ma aha oo maanta tumun iyo khumus iyo sudus iyo waxaasi ma jiraan waxyaalaha noocaasa xukuumaadka ku hadlay iyaga dee ishkaal kuma sugna oo mid waxa weeye markaa ishkaal yani ay leedahay ma aha laakiin waxa weeye ciddii yani xukuumaada ee asalkeedu islaamnimo yahay ee burhaan iyo daliil cad aan loo haynin in marka waxa wey ay gaaloobeen in waxa weeye dunuun iyo malayaal in lagu gaalaysiiyo yani ma aha yani xukuumaadka muslimiinta markaa u talinaya ee waxa weeye markaa burhaan iyo daliil cad yani kufri aan ta'wiil lahayn oo aan si kale u fasirmi karin haddii waxa weeye aan loo haynin yani waa inaan la gaalaysiin oo inagii hore taa usoo sharaxnay ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan horaynu marka uga soo hadalay mawduucana waa markaas soo bislaynay marka waxa weeye xaakim islaamnimadii waxa weeye markaa shahaadanaya oo tukanaya oo salaadaya oo xajinaya oo cimraysanaya oo shareecadii markaysaga le waa doonaynaa yani mukhaalafaad uu ku dhacay aanu shareecadii ku dheeldheelin aan shareecadii dafirin dee in la gaalaysiiyo waxa weeye ma aha arrinka noocaasi waxay noqonaysaa mid waxa weeye markaa dee qalada oo baatila bay markaa noqonaysaa marka ictiqaadkaa qaldan oo ku saabsan yani markaa xujo la'aan dadka in lagu gaalaysiiyo waxaa markaa ka dhasha waxyaalo fara badan baa ka yimaada waxyaalahaas waxa weeye in waxa weeye markaa camaliyaadka ku saabsan takhriibka kharibaadda khalkhalinta iyo in waxa weeye markaa qarxinaha umuuraha noocaas oo dhami waxay ka mid yihiin waxyaalaha ka dhasha waxyaalaha ka dhasha ayay markaa ka mid yihiin hadday tahay waxa weeye markaa in waxa weeye la qarxiyo guryaha iyo biriijyada iyo waxyaalaha danaha caamkaa iyo danaha gaarkaaba waa fasaad yani marka iska waadixa oo iska cad takhriibka iyo tafjiiraadka noocaasee la samaynayaana yani marnaba khayr ma laha haddii lagu samaynayo beledada gaalada iyo haddii lagu samaynayo beledada marka muslimiinta yani dhulka islaamka iyo dhulka gaalada midnaba in lagu sameeyaa mid ay bannaan tahay maaha mid ay bannaan tahay ma aha oo xataa haddii la yidhaahdo waxa weeye dee xaakimku waa gaal ama waxa weeye markaa beledada marka waxa weeye gaaladu haysato yani marka waxa weeye laga soo qaado in camaliyaadka noocaasa laga sameeyo oo la yidhaahdo waxa weeye waxaan samaynayaa qarxino ama waxa weeye markaa waxaan samaynayaa khalkhalin yani marka waxa weeye aan wax ku dhibaataynayo ayaan samaynayaa si aan marka amniga u khalkhaliyo oo aan u dhibaateeyo yani xukuumadda iyo shacabkeeda dee waxa weeye waa mid aan jaa'is ahayn oo markaa bannaanayn mid aan jaa'is ahayn oo shareecada ku bannaanayn wey marka fa haadihi alacmaalu wa amhaaluha muxaramatun sharcan biijmaci lmuslimiin waayo fasaad fara badan baa ka dhalanaya waa midda kale waxyaalahan la qarxinayo dee waxaan markaa waxa weeye ma kala garanayo waxaan qarxayaa dee miduu dhiiggiisu bannaan yahay iyo midaanu bannaanayn midnaba xataa beledada gaalada haddii laga sameeyo waxaa markaa waxa weeye dad dhiiggoodu dhowran yaho shareecadu dhowrtay ayaa xataa lagu dilaya ayaa lagu dilaya oo aan loo kala aaba yeelaynin ma xalaal ba ma xaaraan ba waxaana laga yaabaa markaa ta'wiil faasida cidda ku kacaysa inay ku samayso waa garan karaa qarxinihii marka waxa laga sameeyey maraykan yani beled gaalaa baa laga sameeyey laakiin camalka la sameeyey qarxinta ahi wuxuu ahaa mid yani shareecadaan ku bannaanayn oo diinta islaamka in loo nisbeeyaa inay arrinkaasoo kale bannaynayso waa tacaddi iyo xadgudub waayo dee waxaan markaa dadka markaa yani iyagoo iskaga sugan baayac mushtaro wax walba ay leeyihiin gaal iyo muslimba ay leeyihiin nooc walba ay leeyihiin nooc walba ay isku jiraan ayaa waxa weeye diyaarada lasoo qafaalay dabeedna markaasa waxawe labadii daarood yani la geliyey diyaaradaha waxaa ku jiray gaalo iyo muslimiinba waa ku jireen gaalo iyo muslimiinba waa ku jireen muslimiintii kale diyaaradda la saaraa diyaaradaha la saaraa dee waxa weeye inay markaa dilaan wax fasaxa umay haysan wax fasaxay u haysteen ma jiro oo qafaal bay arrinka noocaasa ku sameeyeen idan iyo fasaxna kama qaadin waar gaalada ayanu caynkaa ku samaynaynaa ee arrinka noocaasa nafihiinnana inaanu la tegsiinno dee waxa weeye arrinka noocaasi dee idinkuna nagu waafaqa miday waxa weeye markaa yani wax ka ogaayeen ama markaa iyagana waxa weeye afduub baasaa lagu sameeyey afduub ayaa lagu sameeyey dadkii waxa weeye marka baayac mushtarka ahaa yani shaqaale hadday tahay hadday markaa wax ka iibsanaya tahay ila waxa weeye gaalo iyo muslimiinba waa ku nooshahay yani gaaladu ha haysato beled gaalana ha ahaado yani maraykanku laakiin waxa weeye dee muslimiin badan baa ku nool hadday tahay muslimiin markaa ka tegay bilaadka islaamka iyo hadday tahay yani dadka markaa dhulka markaa yani degan yani qaarkoodoo islaamoo diinta islaamka qaatay marka waxa weeye dabaed markaa dhammaan korkuun baa laga wada markaa keenay oo waxa weye lagu wada dilay halkaas waxaa la ogsoon yahayna shareecada islaamka xataa waxa weeye gaalada marka lala dagaalamo iyagoo wada gaalo ah oo aan muslimiini ku jirin ayaa waxa weeye islaamku waxa uu amray oo shareecada islaamka laynagu amray inaynaan waxa weeye dilin dadka waxa weeye dagaalka aan marka awooddayagu ahay ee aan marka waxa dagaalka ku jirin hadday tahay waxa weeye ubadka iyo maatada yani haweenka rasuulku sal allahu alayh wasalam waa dilay waa diiday in la dilo waa diiday in la dilo ghazawaadka qaarkood wuxuu arkay nebigu sal allahu alayh wasalam gabadh la dilay markaasu wuxuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam maa kaanat haadihi lituqaatila tani mid dagaalamaysay ma ahay xadiidka imaam axmed muslimka ku soo wariyey waana saxiix wakadalika xadiidka saxiixaynku waxa uu tilmaamaya rasuulku sal allahu alayh wasalam yani nahaa can qatli الnisa'i wasibyaan yani haweenka iyo ubadka markaa in la laayo caruurta la laayo gaalada iyo haweenka markaa yani in la laayo haweenkooda ama dumarkooda nebigu sal allahu alayh wasalam waa reebay bal iyagoo gaala'a baa la reebo bal iyagoo muslimiina ka warran iyagoo gaala'a baa la yidhi maatada halaynina bal iyagoo muslimiina ka warran marka waxaad garanaysaa arrinka noocaasi mukhaalafada sharciga ku jirtaa siday u weyn tahay ayaad markaa ka garanaysa waa midda kale waxyaalaha la diiday in la dilo waxaa ka mid a odayaasha gaboobay yani waxa weeye waxa la iyagana ha dilina ee aan dagaalka markaa ku jirin ama marka waxa weeye raahibka iska ahe isagu waxa weeye yani meeshiisa uu ku cibaadaysanayo iskaga yani iskaga wardinaya arrinka uu samaynaya baatil ha ahaado oo waxa weeye diin xaqa dee kuma sugna yani odayaasha gaboobay ee kiristaanka ama yuhuudda ahi diin xaqa kuma sugna batil bay ku taagan yihin waa gaalo yagay caynkaa yihiinba haddana waxa la yidhi mar haddii waxa weeye dagaalkan iyo waxaan aynay danka lahayn oo iyagu markaa shaqadooda marka waxa weye ay tahay inay cibaadadooda iskaga fooraraan baatilka ah ee shareecada aan yani khilaafsan ee aan waafaqsanayn oo mar waxa weeye muslimiintu haddaynay mar waxay la dagaalamaynin arrinka noocaasana hata waxa weeye tala iyo tabtoonna aynay kula dagaalamayn halaynina baa layidhi axaadiistay ku soo aroortay rasuulka sala allahu alayh wasalam yani waxa weeye sheekh kabiira ha dilina yani waxa weeye weliid ilmo yar ha dilina axaadiista qaarkood baa markaa inoo sheegay marka waxa weeye qof markaa muslima oo dhiiggiisu dhowran yahay in la dilana dee waxaabay ka mid tahay jaraa'imta waaweyn bay ka mid tahay yani waxa man yaqtul mu'mina mutacamida fajaza'uhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima shan ciqaabood baa laysu daba dhigay qof muumina qofka u dila badheedh shan ciqaabood oo yani markaa israacsan ayuu leeyahay shanta ciqaabood ciqaabta koowaad waxay ku saabsan tahay inuu abaalmarintiisu ay tahay jahannama waa ciqaab weyn ta labaad waa inuu jahannamo ku waarayo oo maaha wuu gelayaayo waa laga soo saarayaayo waxa wey waa ku waarayaa baa le binasi qur'aan waa waciid waa waciid wey yani khuluudkaasi wuxuu noqonayaa haddii aanu arrinkaa xalaashan biduuni ta'awul aanu ku xalaashan wuxuu noqonayaa khuluudun duuna khuluud ayuu noqonaya ama waxaa la odhanayaa dembi keensanaya inuu waxa weeye ku waaro naarta ayuu la yimi lowla almaanic yani awjuh bay culammadu kaga jawaabaan ta labaad calaa kulli xaal waa ku waaraya yani ciqaabta saddexaad ilaahay waa u cadhooday oo cadho ilaahay baa ku dhacday cadho ilaahay baa ku dhacday cadhada ilaahayna waa shay aad iyo aad u weyn ciqaabta afraad ilaahay waa nacdalay oo naxariistiisa waa ka dheereeyey oo lacnat ullaahi calayhi buu ilaahay odhanaya naxariistiisi waa ka fogey waxaanu ciqaabta afraad u diyaariyey cadaab weyni badan ayuu u diyaariyey wa acadda lahu cadaaban cadiima ciqaabta shanaad ciqaabta shanaad waxa markaa waxa weeye uu markaa u diyaariyey cadaab weyn cadaab weyn ayuu u diyaariyey shantaa ciqaabood oo wada socda ama shantaa goodi baa loogu goodiyey oo isku lamaan marka waxa weeye bal qofka aan dilin qof qura ee waxa weeye laga yaabo mi'aad boqolaal markaa qof oo markaa waxa muslimiin ah oo mu'miniin ah oo nooc walba leh ka dilay ka warran ka dilay ka warran yacni waa jariimo aad iyo aad u weyn jariimada caynkaasa ciddii ku faraxdaana waxay leedahay marka waxa weeye dembiga nasiibkiisay leedahay yacni qayb marka waxa weeye dembigaa ka mid ah alraadi waalfaacilu sawa ka sameeyey iyo ka ka raallidii waa isku mid waa isku mid oo xagga dembiga waxa weeye waa ka siman yihiin iyo goodiga qofku waxa weeye dembiga haddaanu samayn laakiin waxa weeye ku farxaayo oo uu ku riyaaqayo oo uu raalli ka yahay waxa uu noqonayaa isaguna waxa weeye markaa mujrim yacni dembigii la wadaaga ayuu markaa noqonaya dembigii mid la wadaaga ayuu markaa noqonaya marka shareecada islaamka sidaas iyada ah ayaa arrinka noocaasi marka waxa u khilaafsan yahay marka meeshay doontaba ha ahaatee qarxinahan hadda marka waxa weeye la sameeyo waxa markaa yani ay tahay midaan shareecada ku bannaanayn culammada marka waxa weeye mashaayikhda hay-atu kibaar alculamaa bisacuudiyana waxay soo naqliyeen ijmaac yani marka laysku waafaqsan yaho muslimiintu waa ku ijmaacsan tahay caynkaas hadduu qofku yidhaahdo anigu waxa weeye dee ma waafaqsani waxaa la odhanaya adigu qowl malihi waayo marka caamada muslimiintu waxay tabac u tahay culamadeeda haddii culammadu marka ay ku ijmaaceen dee waxa weeye cibro ma laha yacni dadka qaarkood aan cilmi lahayn inay waxyaalaha noocaasa u riyaaqayaan ama ay ammaanayaan ama ay ku farxayaan yacni waxa weeye ta noocaasi wax tixgelina saasayna markaa u lahayn wax tixgelina sidaas ayayna markaa u lahayn yacni cibrada waxa lay masale diiniya haddii laga hadlaayo hadalka culammada ayuunbaa markaa tixgelin leh fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun waatuu ilaahay marka uu yidhi yacni waxa weeye cidda dikriga iyo cilmiga u ehelka ah weydiiya haddii aydaan garanayn ayaa ilaahay uu yidhi oo aayadda qur'aankaa ku soo aroortay waata kale arrinkaasi isagaanu sidiisa u bannaanayn isagaanu sidiisa u bannaanayn waxa kale oo raacaysa in waxa weeye yacni nafahoodii markaa inay dilayaan oo haddii waxa weeye qofku naftiisa marka uu dilo waxaa xaadiisa rasuulku sala allahu alayh wasalam inoo sheegaysaa wuxuu naftiisa ku dilay in lagu cadaabaayo man qatala nafsahu bishayin fi dunyaa cudiba bihi yowma alqiyaama axaadiista saxiixaynka bukhaariye muslim rasuulku sala allahu alayh wasalam saasuu yidhi ka naftiisa ku dila shay adduunyada gudaheeda aakhiro waxa markaa lagu cadaabaa shaygu naftiisa ku dilay baa lagu cadaabaa saas aawadeed yani waxa wey waa naftii oo markaa la dilaayo ilaahayna wuxuu uhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiinna ha dilina ilaahay wuxuu ahaaday mid idin naxariis badan buu ahaaday wuxuu kaloo ilaahay uu yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka yani nafihiinna ha ku ridina yani halaag gacmihiinna halaag ha ku ridina bimacnaa nafihiinna halaag ha ku doonina ha ku ridina saasaa uu ilaahay uu yidhi yacni markaa sidaas aawadeed qofku naftiisa inuu dilo shareecada waxay ku tahay mid markaa muxarama oo aan ku bannaanayn ayay markaa tahay saas aawadeed rasuulku sala allahu alayh wasalam qofka naftiisa dila wuxuu odhan jiray yacni waxa weeye kuma tukanaayo ee waxa weeye waa ka tegi jiray inuu ku tukado waxaa xaadiisa qaarkood ay sheegayaan qofku hadduu naftiisa dilo yani naarta jahannamo ayuu gelayaa khaalidan mukhalladan fiiha abada abadan baa la raaciyey rasuulku wuxuu sheegay sala allahu alay wasalam qofka naftiisa dilaa naarta ayuu gelayaa xaalu naarta gudaheeda uu ku waarayo oo lagu waariyey weligiiba weligii naartu ku waaraya lilwaciid yani markaa goodiga saasaa laynoogu sheegay goodiga sidaas ayaa laynoogu sheegay ahlucilmigu tafaasiishay ka yidhahdaan waa macruuf calaa kulli xaal taasina waa ku jirta waa midda kale waxaa kaloo ku jira mafaasid iyo dhibaatooyin badan oo kaleo ka dhalanaaya oo darar iyo dhibaato fara badan ayaa marka waxyaalaha noocaasi sababayaan waxaa laga yaabaa inuu waxa weeye gaalada waxaa la yeelay yacni muslimiinta waxaa la yeelaya inay ka badato waxaa laga dilayaa markaa waxa midhadh baa gaaladii laga dilayaa iyaguna markaa intaa waxa weeye labanlaabkeed ayay markaa dilayaan ama marka waxa weeye yani markaa boqol goor wax ku labalaabmayaa laga yaabaa inay dilaan yani waxyaalaha noocaasi waa umuuro yani mafaasid fara badan iyo khatar fara badan sababaaya waxaana la yaqaanaa maa kaura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraa qaacid ahaan ahlucilmigu waxay yidhahdaan wixii dhibaatadiisu ay dheeftiisa ka badato shareecada islaamka waxaasi xaaraan buu ku yahay haddii shayga dhibtiisu ay ka badan tahay dheeftiisa shareecada islaamka kuma bannaana wuxuu markaa rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam laa darara walaa diraar yani dhibaata ma jirto qofku inuu markaa wax dhibaa yani waxa weeye yani mid u bannaan ma aha wakadalik khamriga iyo khamaarka waxaa loo xaaraantinimeeyey inay dhibaatadiisu dheeftiisa ka badan tahay wa ifmuhumaa akbaru min nafcihima dhibaatadooda ka badan yani dheeftooda marka maadaama dhibaatadeedu dheefteeda ka badan tahay shareecada islaamka waxay ku tahay shay xaraam ayay ku tahay shay xaraama ayay ku tahay oo aan waxa weeye markaa bannaanayn ayay markaa ku tahay marka mafaasid fara badan ayaa waxa weeye ka dhashay dad fara badan oo markaa muslimiinah ayaana umuuraha noocaas ee tasarufaadka noocaas ee fardiga ah ee dadka qaarkood ay sameeyaan ama koox koox ay u sameeyaan ama afraadahaan ay u sameeyaan yani markaa waxbay ka dhashay marka mid meelnaba marka waxaa ka dhacaya tafjiiraadka iyo qarxinaha iyo ikhtiyaalaadka marka waxa weeye shirqoollada waxyaalaha lagu dilaayo iyo kullu dalika in la barakeeyo ma aha haddii waxa weeye markaa gaalo la shirqoolayo iyo haddii muslimiin la shirqoolayo midnaba haddii waxa weeye markaa in la barakeeyo yani ma aha muslimiintu hadday awood leeyihiin waxa markaa u yani u mashruuca inay waxa weeye gaalada markaa la dagaalamaan oo waxa weeye ula dagaalamaan yani jihaad marka waxa weeye qawaaciddiisa iyo axkaamtiisa shareecada marka waxa weye laynoogu caddeeyey yani taas yadaa waa in lagula dagaalamo laakiin haddii taas aynay awoodi karaynin muwaajaha cad inay gaaladii la yeeshaan oo ay sidooda markaa ula dagaalamaan inay waxa weeye afcaal kadri ah oo khiyaamo ah oo waxa weeye ballanburin ah oo yani markaa ifsaadin ah oo khalkhalinun looga jeedo iyo rabshaad in lagu kaco ma aha hadday tahay isqarxinaha iyo hadday tahay shirqoollada iyo waxyaalaha la midka hadday tahay yani bas baa laga yaaba ama tareen inuu qof soo raaco markuu soo raacana marka waxa weeye uu ku qarxo waxa weeye baskan waxa saarani ma wax wada dhiiggoodu bannaan yahayba dadka marka waxa weeye saaran tareenka dhiiggooda shareecadu miyay wada bannaysay yani daliilka bannaynaya xagguu joogaa xaggee lagu hayaa yani gaaliya muslimiinba waxa weeye waa joogaan marka waxa weeye qaabkaa marka waxa weeye la samaynayaa shareecada mid barna kaga taalla ma aha culammaduna saasay ku ijmaacsan yihiin inay bannaanayn sidaas ayay ku ijmaacsan yihiin inay bannaanayn bacdulmashaayikh oo soo dhoweeyey yani marka waxa weeye qarxinaha yani marka ay falastiiniyiintu ka sameeyaan yani falastiin ay ka sameeyaan yani waxa weeye ayaa jira oo sida qardaawi iyo markaysa waxaana ay saas yidhaahdaan laakiin qowlkooda iyaguna waa baatil ee culammada marka ahlu sunne akaabirti waxay qabaan in waxa weeye taa lafteeda inaanay markaa mid bannaan oo shareecada ku bannaan aynay ahayn sida waxa weeye markaa alcallaamatu samaxatu sheekh cabdilcaziiz ibnu baaz iyo alcallaamatu moxamed naasiruddiin alalbani iyo alcallaamatu moxamed ibnu saalex alcuthaymiin yani waxa weye wakayruhum min ahli cilmi alakaabir siday fatwoodeen waxyaalahaasi waxay yihiin waxaan shareecada ku bannaanayn oo muxarama ayay markaa yihiin oo waxa weeye yani dagaal weyn ma awoodi karaan inay qaadaan dee uma bannaynayso in markaa yidhaahdaan afcaal kadri oo khiyaamo ah yani oo qarxino ah oo ifsaad un ka dhalanayo ayaa marka waxawe inay samaynayaan oo yuhuuddii afraad ha ka dilaan dabeedna marka waxa weeye hadhowna markaysaga gaalkii yani xoogga badnaa ha ku cargaagtamo marka waxa markaa muslimiintii ducafada ahaa oo dabeedna markaa sidaas ha u dhibaateeyo waxyaalaha noocaasa loo sababo mid shareecada markaa barna kaga taalla oo ku bannaan markaa maaha fataawaha ahlucilmiguna waa macruuf iyadoo qoran iyo iyadoo markaa maqala yani mid walba marka waa taallaa yani waxaa raajici kartaan shariidka marka la yidhaahdo fataawa alculamaa yani fataawa alculamaa fi tafjiiraati walikhtiyaalaat walmudaaharaat yani shariidka marka la yidhaahdo fataawaha culammada markaa qaarkood lagu ururiyey oo ku saabsan culammadu fataawaha ay ka yidhaahdeen yani qarxinaha iyo shirqoollada waxa lagu dilaayo iyo mudaaharaadada yani waxyaalaha noocaasa fataawaha ee ahlucilmigu ka sheegay kullu dalika wax bannaan maaha hadday mudaaharaad tahay iyo hadday tahay waxa weeye yani shirqoollo wax lagu dilaayo hadday tahay iyo hadday tahay waxa weeye markaa tafjiiraad iyo qarxina hadday tahay kullu dalika waa min asbaabi alfasaad waa min asbaabi alfitan yani fitan iyo fasaad bay sababayaan yani waxaana markaa waxa weye yani ay yihiin afcaal cashwaayi ah mudaharaadkana waxaa laga soo qaatay gaalada xaggoodaa laga soo qaatay waa dariiqada iyo caadaadka gaaladu ay leeyihiin bay ka mid tahay muslimiin haddaynu nahay gaaladii inaynu qallidanno ku dayanno mid inoo bannaan ma aha mid inoo bannaan ma aha waxay tahay tashabbuha gaalada la shabbahaa midaan shareecada ku bannaanayn waayo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum ka qolo isu ekaysiiyaa yaguu ka mid yahay buu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam ka qolo isu ekaysiiyaa yaguu la xukum yahay ayaa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam xadiid kale waxa uu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam laysa mina man tashabbaha bigayrina nagama mid ah oo dayruu naga yahay ka cid aan annaga ahayn isu ekaysiiya rasuulku sala allahu alayh wasalam sidaas yadaa ayuu markaa u yidhi sidaas ayuu markaa u yidhi ta kale camaliyaadka markaa mudaaharaadka waxaa markaa yacni ku jira yani ikhtilaad baa ku jira rag iyo dumarki isku dhafmayaan haddii waxa weeye dumarku ay ka qayb galaan waxaa markaa ka imanaya raggii iyo dumarkii inay isdhex galaan ikhtilaadkuna shareecada kuma bannaana waxaa ka dhalanaya yani waxa weeye dumarkii inayna guryahoodii ku sugnaan oo ay ka soo baxaan oo waxa weye taasina waa mukhaalafa sharciya waayo ilaahay waxau yidhi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa guryihiinna ku sugnaada walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa yacni markaa cawradiinna ha u bandhigina iyo markaa quruxdiinna sida jaahiliyadiiyo gaaladii hore ay quruxdooda u muujin jireen yacni idinku ha u muujin inaad markaa waxa weeye dumarow maadaama aa markaa muslimaad tihiin cawraadkiinna iyo markaa quruxdiinna ha muujinina ayaa markaa uu ilaahay uu yidhi marka waxa weeye waa tabaruj waa dumarkiiyo guryahooda laga soo saarayo waxaynu ogsoonnahay yacni xaajo markaa waxa weeye qofka dumari ay u baahan tahay oo shareecadu tixgelinaysa mooyaane wax kale inay gurigeeda uga soo baxdaa gabadhu uma bannaana gabadhu inay wax kale gurigeeda uga soo baxdaa ma bannaana marka waxa weeye in la yidhahdo mudaaharaad ha u soo baxdo ama mudaaharaad bay usoo baxaysaa ka qayb qaadanaysaa yacni waxa weeye tan noocaasi wuxuu noqonayaa mukhaalafa sharciya oo sharcigii waxa weeye laba goor loo khilaafayo ama wax ka badanba waa midda koowaadee waxa ku sugan yacni tashabbuh gaaladii ay shabbahayso o isu ekaysiinayso waa midda labaadee waxa ku sugan in waxa weeye yani ikhtilaadkii ay ka qayb qaadanayso rag iyo dumarki isku dhafmayaan waa midda saddexaade waxaa ku sugan gurigeedii inayna ku sugnaanayn oo iyadana mukhaalafa sharciya ay ku jirto marka shariidka noocaas ah ahlucilmigu kaga hadlayana loo raajaco yani marka alcalaamatu ibnu baaz iyo culammada kale markaysa marka akaabirta ahina waxay fatwoodeen yani mudaaharaadkaasi inaynay mashruuc ahayn oo aynay markaa bannaanayn oo shareecada wax ku bannaan aynay ahayn ama rag keliya ha sameeyo ama markaa rag iyo dumar isku dhafani ha sameeyaane midnaba wax mudaaharaad la yidhaahdaa shareecada inaynay ku bannaanayn bay culammada akaabirta ahi marka ay qabaan oo ay markaa fatwoodeen culamaau ahli sunna waljamaaca ta kale waxaa ka dhalanaya darar markaa la dhibayo cidaan markaa yacni xaq loolahayn in la dhibo ayaa markaa waxaway ka imanaya marka kullu dalik waxyaalaha markaa ka imanaya ayay markaa ka mid yihiin adilada shuyuukhdu soo arooriyeen waxaa ka mid ah ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yawmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada yacni dhiigaga iyo xoolaha iyo sharafaha yacni qaarkiinba qaarka kale waa ka xaaraansan yihiin oo in waxa weeye cidina yacni qof muslimi qof kaloo muslima inuu dhiiggiisa ama sharaftiisa ama xoolihiisa inuu ku xadgudbaa uma bannaana taasi waxay ku saabsan tahay muslimiinta xadiidka kale waa la mid kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirdah xadiidka kale isagu waa caam ittaqu ulma faina ulma ulumaatu yowma alqiyaama dulmiga waxaa la yidhahda iska ilaaliya waayo dulmigu waa mugdiyaal maalinta qiyaame maalinta qiyaame waa mugdiyaal marka iska jiro iska ilaaliya cid kastaba marka in la dulmi cidnaba in la dulmiyaa cidnaba in la dulmiyaa ama gaalo ha noqdaan ama muslimiin ha noqdaane miday shareecada ku bannaan tahay ma aha miday shareecada ku bannaan tahay ma aha xaaladda uu qofku joogo beled yani markaa muslimiintii ay ku taag daran yihiin oo mustadcafiin ku yihiin oo gaaladu ku xoog badan tahay aw meesha noocaasa markaa waxa weeye ku nool yahay oo yani waxa weeye ammaan ama markaa waxa nabadgelyo lagu siiyey inuu isagu markaa qadri iyo khiyaano sameeyo cahdigii ka baxo ow dabeedna markaa waxaway iyagii shirqoolo ama markaa laayo mid u bannaan maaha shareecadu beri bay ka tahay shareecadu beri ayay ka tahay oo mid ay shaqo ku leedahay maaha waayo dadka qaarkood waxay sameeyaan inay markaa tagaan beledada marka waxaway gaalada oo markay tagaan waxa weeye beledadii gaalada yani dukhuul iyo tashiiruu ku gelayaa fiizuu ku gelayaa yani waxa weeye fiisaha waxa weeye ogolaanshaa la siiyey bimacnaa waxa weeye nabadgelyo inuu ku joogo ayaa ogolaansho loo siiyey bimacnaa laguma qabsanayo haddaanad waxba samayn macnuhu waa saas taasi waxay ka dhigan tahay macna alcahdi inaad heshiis la yeelatay ka dhigan tahay hadhow marka waxa weeye haddaad ku kacdo camaliyaad ku saabsan yani waxa weye yagii inaad dhibaatayso ama aad shirqoosho ama aad qarxiliso yani waxaad ka baxday marka waxa weye cahdigii lagula galay waa midda labaad ee muslimiintu beled mustadcafiin ay ku yihiin oo waxa weeye lagaga awood badan yahay oo iyaga markaa lagaga xoog badan yahay markay ku hoos nool yihiin gaaladii xaaladda noocaasa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen xukunkoodu waxay noqonayaan haddii waxa weeye markaa waajibaadkii diinta hadduu si markaa calaniya ugu camalfali karo waa inuu ugu camalfalaa haddii kale oo markaa aanu taa awoodi karaynin waa inuu ka hijroodaa oo ka haayiraa waa inuu ka haajira laakiin waxa weeye inuu yidhaahdo yani yagaan dhibaataynayaa ama waa qarxinayaa ama waa khalkhalinayaa dee shareecada barna kagama taal shareecada barna yani mid kaga taalla ma aha oo shareecada islaamka ku bannaan yani ma aha waxay ahlucilmigu yidhaahdeen xaalka noocaas ah qofku wuxuu yeelanayaa xukumkii yani muslimiintu markay ku noolaayeen fi lcahdi lmaki ayuu yeelanaya waatuu sheikhu lislaam ibnu taymiya ku sheegay kitaabkiisle asaarim lmasluul calaa shaatim arasuul ayuu ku tilmaamaya oo waxau odhanayaa ruuxa markaysa waxaa ku nool yani markaa fii beled yani markaa muslimiintu mustadcafiinku yihiin ama wakti muslimiintu ay mustadcafiin yihiin wuxuu ku camalfalayaa nusuusta tilmaamaysa sabriga iyo safxiga iyo sabirka iyo adkaysiga iyo gacanlaabadka tilmaamaysa aan gaalada waxba loo geysanin taasuu ku camalfalaya laakiin fii xaali lquwa ama beled muslimiintu ku xoog badan yihiin taas wuxuu ku camalfalayaa nusuusta tilmaamaysa yani jihaadka iyo muqaatalada iyo la dagaalanka taasina waxa weeye mid khiyaano lagu samaynaya ma ahe waa mid markaa calani yani gaaladii markaa loola dagaalamayo yani taas wey ee waxa weeye mid yani markaa dabaka wareeg inta la sameeyo yani markaa hoos ahaan yani shirqool lagu dilaayo yani ma aha ikhtiyaalaadkuna waxaa shareecada yani mid ku bannaan ma aha muxaram bay shareecada islaamka ku tahay shirqoollada markaysa waxaan waxyaalaha lagu dilayo ee waxaweye qofkii yani markaa hoos ahaan u odhanayo yani markaa gaalan u laynaya ama u dilaya yani shareecadii yani mid markaa ku bannaan yani ma aha oo waa mid markaa xaaraan ku ah weeye rasuulkuna sala allahu alayh wasalam markuu joogay maka mu odhan waxa weeye gaalada waaweyn hala shirqoolo oo waxa weeye mid mid ha loo dilo waxaa laga yaabaa taa in la yidhaahdo dee waktigaa waxaan loo sharciyey jihaadka looma bannayn ka kaale markuu madiine tegey lafteeda ee jihaadka loo sharciyeeyey ee lagu waajibiyey ma odhanin markaa ordoo yacni waxa weeye daa'if iyo maka iyo meelaha la midka ah madaxda markaa ka talinaya yacni shirqool ku soo dila shirqool intaa dustaan yacni ku soo dila rasuulku sala allahu calayh wasalam ma odhan taa ma amrin mawaajibu rasuulku ka gaabiyey baa sala allahu calayh wasalam oo waxa weeye waagan la ogaaday oo dib ka soo biiray ila waxa weeye haddii arrinka noocaasi uu mashruuc yahay rasuulkaa saman lahaa sala allahu calayh wasalam jihaadku waa cibaada cibaadaadka sharcigaa ka mid a marka waxa weeye haddii arrinkaasi uu yahay arrin mashruuca wuxuu odhan lahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam ordo abujahal soo ikhtiyaaloo shirqool ku soo dila ordo abu sufyaan markaa soo ikhtiyaaloo shirqool ku soo dila marnaba rasuulku sala allahu alayh wasalam saas ma odhan mar haddaanu rasuulku sidaas samaynin amarkaana aanu bixinnin waxay ku tusinaysaa wax mashruuc u ahaayoo u bannaanaa inaynay ahayn baa laga qaadanaya taas iyadii waxa weeye waa daliil yacni markaa waadixa oo masalada markaa waxaa ku caddaynay mid labaad rasuulku ma odhan sala allahu calayh wasalam yacni waxa weeye waxaad samaysaan markii xataa ay soo duuleen gaaladu oo ay markaa yimaadeen yani waxa weeye madiina yani intaa gaalada dhex gashaan oo isaga dhigtaan inaad diintooda ku raacdeen haddaad doontaan yani waxa weeye nin ha ku hubsado marka waxa weeye abu sufyaan ama wax la midka bale markuu xudayfatu bnu lyamaan rasuulku dilay sala allahu alayh wasalam wuxuu hi laa tuxdisanna xadaan waxaad soo darisiisa ayaanu jiri bimacnaa waxa weeye faal ha ku dhaqaaqin laakiin noo soo basaaso noo soo ogow laakiin adigu waxaad soo darisiisoo la timaada yani yaynay jirin waayo haddii waxa weeye markii xudayfa loo fasixi lahaayo markaa waxa weeye uu arrinkaa ku tallaabsado ama tasarruf fardiya uu arrinkaa ku samayn lahaa rasuulku wax fasaada ma ma maba fasaxeene dee waxaa ka dhalan lahaa fasaad ayaa ka iman lahaa sida uu fasixi waayo waa saas marka waxa weye arrinka noocaas waa arrin yani muhim ah nafaha macsuumka marka laga hadlaayo afar nafood baa macsuuma qofka muuminkaah asal ahaan wax dhiiggiisa banneeya ilaa laga helaayo yani waa macsuum oo shareecadu waxa wey dhiiggiisa waa dhowrta waa midda labaade gaalada saddex noocoo ka mid a shareecadu dhiiggooda waa dhowrta saddexdaa noocee gaaladii waa maxay saddexdaa noocee gaalada ee markaa shareecadu dhiiggooda dhowrtay waxa weeye waa ahludimaha kuwa la yidhaahdo ee muslimiinta ku hoos nool ee axkaamta muslimiintu ku dareerto jizyada iyo gibirkana laga qaado kuwaasi hadda maanta ma jiraan oo gaalo ahludime ahi maanta ma jiraan laakiin maxaa jira yani waxaa jira waxa weeye saddexdaa yani markaa labada qaybood oo kale ayaa jira labadaa qaybood waa maxay waa gaalo muslimiinta marka ay ka dhaxayso heshiis gaalada muslimiinta heshiisku ka dhaxeeya waa maxay yacni waxa weeye beled markaa gaala iyo beled muslimiina haddii heshiis ka dhaxeeyo waxa markaa ay noqonaysaa beledkaa gaalada ah dadka marka waxa weeye ku dhaqan cid ka midi hadday markaa beledka muslimiinta soo gasho inaan waxa weeye muslimiintii u bannaanayn inay wax gaadhsiiyaan inay wax gaadhsiiyaan inayna u bannaanayn muslimiinta beledkaa heshiisku ka dhaxeeya ku sugan inay beledkaa gaalada cidda ka tirsane ka timaado inay wax u geystaan uma bannaana amaa muslimiinta kale waxa weeye beledada kale ku sugan ee iyaga heshiisku aanu ka dhaxayn taas iyadu waa shani kale oo waxa weeye muslimiinta xukunkooda waa kala duwanaan karaa waxaa dhici karta muslimiinta qaarkood in waxa weeye markaa gaalada qaar ay ka dhexeeyaan ama beledada qaar ay ka dhexeeyaan heshiis muslimiinta qaarna ayna ka dhexayn taasi waxa weeye xukunku waxay ku kala duwanaanaysaa yani min beled ilaa beled culammaduna taa waxay ka deliishadaan qisadii abu basiir iyo abu jandal iyo bay ka deliishadaan waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu la nabday oo la heshiiyey quraysh oo gaalo ah qurayshoo gaalaha markuu la heshiiyey madiine in wax lagu yeelo quraysh dee waxa weeye mid markaa bannaanayd ma ahayd mid bannaanayd ma ahayd rasuulkuna sala allahu alayh wasalam heshiiskii sidiiba u dhowray markii gaaladii ay yimaadeen ay yidhaahdeen heshiis baa inaga dhexeeya wixii naga yimaadee idinka idin yimaada inaad noo soo celisaan abubasiir noo soo celin gacantuu ka geliyo waa u dhiiyo gacanta ayuu ka geliyey oo rasuulku sala allahu alayh wasalam waa u dhiibay dabeedna waxa weye waa ka haysteen laba nin bay ahaayeen jidka dhexe markay marayeen ayuu wuxuu arkay xadhiggii markaa uu ku xidhnaa inuu debacsan yahay masaafadu waa dheer tahay waa laysla caajisaya waa laysla daalayaa xaaladu markaysagaa saasuu markaa yani ka faa'iidaystay dabeedna gacantii intuu siibay buu markaysagaa mid seeftii ka dhufsaday midna kurku ka jaray kii kalena waa cararay markii sidaasii dhacday madiinu mar labaad ku soo laabtay markaasuu yaa rasuula allahi adigu waad i celisay heshiiskii waad fulisay ilaahay baa isoo bixiyey rasuulku wuxuu ugu jawaabay miscaru xarbin low kaana lahu axad waa nin dabshida oo dagaal huriyo ah hadduu cid leeyahay hadduu qof leeyahay bimacnaa cid u gargaaraysa hadday jirto hal ruuxoo u gargaarayaan jirin baa markaa ugu tilmaamay abu basiir hadalkaa nin fiiro badan buu ahaa wuu fahmay wuxuu u fahmay mar labaad hadday gaaladu yimaadaan oo ku yidhaahdaan heshiis baa inaga dhexeeya nasiib inuu gacanta markaana ka gelinayo sidaa markuu ogaaday oo halkaa sidaa ka dhadhansaday yani wuxuu yidhi madiine fadhi kuma yaal dee waa lagu dhiibayaa gaaladiina marka maanta waxbaad ku samaysayoo dee lagu bixin maayo adna waa lagu dilaya halkiibuu marka waxa weeye ka tegey wuxuu noqday inuu ayga galo dhul marka waxa weeye iska dhexe oo aan marka waxa muslimiintu ka talinin oo wilaayadii muslimiinta soo hoosgelaynin ayuu iska tegey waana is-ilaaliyaa yacni gaalo yacni wuxuu ka helana waxa weeye waa markaa waa ka qaata isaguna waa is ilaalinaya marka waxa weye gaaladii may odhan heshiiskii waa burayo nin markaa muslimiinta ka mid oo dadka ku rumaysan ka mida ayaa nin naga dilay ama waxa weeye markaa arrinka noocayo noocaas nagu sameeyey may odhanin rasuulkuna ma odhan sal allahu alayh wasalam heshiiskii arrinkaagu waxbuu yeelayaa ee ha ku kicin taa waxa laga qaatay yacni waxa weeye beled haddii markaa muslimiinta ka mida heshiis gaalada ka dhaxeeyo ciddii markaa beledka sultada ka talinaysa ee muslimiinta aan xukunkeeda soo gudagelaynin inaynay mulsam ku ahayn heshiiska inay raacdo ee ciddii xarbiya ama min baabi dafci saa'il ha ahaato ama si kaleba ha ahaatee inay isaga daafici karaan oo dafcisa horarka ku soo weeraray xataa hadduu dee markaa muslim yahay waxaa ku bannaan inaa iska daafacdo taasi waa dafcu saa'il ta uu ku camal falayeyna waa caynkaas abu basir iyo marka ay ku camal falayeen calaa kulli xaal taas waxa weeye ku saabsan heshiiska ama yani cahdiga gaalo iyo muslimiin cidda u xidhi kartaa waa madaxda ama ummadda cidda ahlu xalli walcaqdi u ah ama xaakimka markaa u taliya muslimiinta beledkaa uga taliya taas waa qodob marka waxa weeye xaakimka muslimkaahi boqor ha ahaado madaxweyne ha ahaado magac kale ama naanays kale ha lagu magacaabo oo aan ama boqor ahayn ama madaxweyne ahayn ama imaam ama khaliifo kii la doona ha la yidhaahdo yacni waxa weeye isagaa u guntaya wixii markaa ku saabsan heshiis gaalada la yeelanayo taasi waa qodob saas aawadeed dawladdii muslimka ahayd wixii markaa ammaan ay siisay ee idankeeda ku soo galay waxa uu noqonayaa mid ay markaa waxa wey ammaan siisay ayuu noqonaya heshiiskay cid la yeelataana wuxuu noqonayaa cahdigii buu noqonaya marka man qatala mucaahidan lam yarax raa'ixata aljanna uu soo gudagelaya qofka dila saas aawadee hay-adaha imanaya beledada markaa muslimiinta hay-adaha markaa imanaya gaalada ah beledada markaa muslimiinta imanaya dawladaha markaa muslimiinta ay siiyeen ammaanka ay siiyeen in waxa weeye markaa lagu tacadiyo ama markaa waxaweye la dilo yacni mid bannaan ma aha waana jariima ama dembi weyn arrinka noocaasi wey waa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay shareecada wax ku bannaan ma aha haddii waxa weeye la leeyahay waxa dhacday hay-adaha qaarkood inay markaa sameeyeen yani waxyaalo xunxun ama inay diintoodii faafinayaan ama inay waxyaalo kale oo fawaaxisha ay faafinayaan xataa taasi hadday dhacdo marka hore waxay u baahantay isbaat iyo caddayn oo qof muslima waxa wax ku caddeeye wax ku sugabaa gaalna wax ku sugo wax ku caddeeya yacni bayino waa bayino haddii la leeyahay waxa weeye hay-adaha qaarkood waxaa la hayaa inay waxa weeye diintii gaalnimada ay faafinayaan ama ficillo markaa xunxun oo fawaaxisha ay faafinayaan awalan waxay u baahan tahay isbaat iyo caddayn mar labaadka markay sugnaato ee arrinka noocaasi caddaado tasarruf fardi oo cid gaari iskaga kacdo in markaa lagula kaco lagu laayo yacni markaa waxa weeye ma bannaana laakiin dadka cidda markaa waxa weeye mas-uuliyadda u haysa ama ahlu xalli walcaqdi ah waa in waxa weeye lala socodsiiyaa waa in la yidhaahdaa umuuraha noocaasa waa in wax laga qabtaayoo laga celiyaa ama madaxdu cidday wax ka maqlayso loo sheegaayoo lala socodsiiyaa dabeedna markaa la yidhaahdaa ficillada xunxune caynkaasa ee aan markaa danta inoo ahayn ee diinta islaamka meelka dhaca ku ah ee dadnimadeenna ku xun ayay ku kacaysaa hay-adda caynkaa iyo caynkaasi sidaas aawadeed arrinka noocaasa waa in marka waxa weeye laga joojiyaa ama hay-adda laba saaraa taas yadaa waxa weeye waa in la yidhahda laakiin in markaa qof uu yidhaahdo aniga ayaa gacantayda wax kaga qabanaya anigaa isu xaakima anaa isu markhaatiya yani gacantaydaan isticmaalayaan oo tasarufkii markaysagaa gacantaydaan wax kaga fulinayaan kaga bedelayaan taasi shareecada barna kagama taal culammaduna waxay yidhahdeen mid bannaan maaha ee dariiqeeda waa in loo maraa haddii markaysagaa ay ku kacaan waxyaala xunxun ay ku kacaan taasoo markaa la doonayo waxaa xun in wax lagaga qabto ilaa waxun wax la eegan kara maaha laakiin maxaa la doonayaa si xeegana xeega ku noqoto ilkana ku nabadgalaan si waxa weeye markaa fasaad iyo fitnana aan loo samaynin yani dhibaatadii markaa joogtayna yani loo baajiyo ta noocaasa markaysa markaa loo baahan yahay ta noocaasa ayaa markaa waxaway loo baahan yahay markaa taana sidaas yadaa weeye qodobka kale waxa uu ku saabsan yahay nooca kale gaaladu waa mid ammaan markaa qof muslimi siiyey shardi ma aha xaakimkoo keliya inuu siiyo xaakimku hadduu siiyo ku filan laakiin waxa weeye qof muslima hadduu markaas siiyo rag iyo dumar kuu doonaba ha noqday walow mas-uuliyad bayaanu haynin ou yidhaahdo marka anaa ku magan geliyey muslimiintoo dhan waxa waajib ku ah gaalkaa inaan waxba loo geysan hadda gaal xarbi ah oo muslimiintii la diriirsanaa ayaa waxa weeye markaa yimi qof baa yidhi waxa weye waa ku magan gelinaya waa ku magan gelinayaa yacni sabab markaa muslimiinta aan darar ku ahayn buu u yimi xaaladdaas hadduu ruux magan geliyo isagoo muxaarib ahaa wuxuu noqonayaa markaa mid ammaan leh qofkaasi xataa mas-uuliyad inuu hayaa shardi maaha waatuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam ummu hani maalintii fatxu maka ayaa gabadha ummu hani la yidhaahdo ina abi aalib ah ayaa nin dumaashi u ahaa ayaa waxay tidhi waan magan geliyey ninkaasi gaal buu ahaa muxaariba markay tidhi waan magan geliyey ninkaa dumaashigay ahaa ayaa cali bna abi aalib wuxu maadaan wax magan gelin karaa anaa dilaya bu oo qudha ka jaray rasuulkay u timi ummu hani oo waxay tihi yaa rasuul allah ninka hebel la yidhahdaan magan geliyey ina abi aalibna wuxuu leeyahay waa dilaya waa walaalkeed caliy bn abi aalibna waxa uu leeyahay yani xoogaa cadhaday ka cadhootay bayna magaciisii sheegin ay tihi ina abi aalib ina abi aalibna wuxuu leeyahay waa dilaya rasuulku wuxuu ugu jawaabay ajarnaa man ajarti ya ummi hani ciddaad magan gelisay waa magan gelinay bimacnaa waa magan gashan tahay ummu hani e taa culammadu waxay ka qaateen gabadh muslimadii xataa inay magan gelin karto gaal ayay ka qaateen xadiidka kale saxiixa rasuulku wuxu yhi sal allahu alayh wasalam wayascaa bidimatihim adnaahum waxaa markaa waxa weeye yani u rooraaya oo ku kacaaya yani marka cahdigooda iyo magantooda ka ugu hooseeya muslimiinta oo ruuxun markaa muslima hadduu markaa wax magan geliyo waa magan gashan yaha ruuxaas in dhib loo geystaa ma banaana laa xaakim walaa hayru yani waxa weeye madaxdu xataa inay u geysataa uma banaana waa inay qofka muslimka ah adilada sharciga iyadoo xurmaynaysaa waa inay markaa waxa weeye tixgelisaa oo aynay markaa waxa way dilin wayascaa bidimatihim adnaahum lama shardiyo qofkaasi magan gelinayaa inuu saalix yahay ama inuu waxa weeye yahay caalim inuu yahay ama inuu ra'iis yahay muslimin inuu yahaa ku filan walaw kaana faasiqan jaahilan hadduu doono faasiq jaahilaba ha ahaado laakiin muslim ah wuxuu magan gelayaa waa magan shay marka waxa weeye taana sidaas ayuu marka waxa weeye yahay marka waxa weeye noocaas yani gaalada muslimiinta heshiisku ka dhaxeeyo ama muslimiinta qayb ka mida heshiisku ka dhaxeeyo ama marka waxa weeye gaal muslim uu magan geliyey in waxa weeye dhiiggiisa meel lagaga dhaca mid u bannaan ma aha waxaanu gudagelaya haddii meel lagaga dhaco man qatala mucaahidan lam yarax raa'ixata aljanna ruuxa mucaahid dilaa urta jannada ma uriyo ayaa rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam waa waciid weyn ثالثا إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مجلس هيئة كبار العلماء يعني قرت أعدينا أيه حكم تكفير الناس حكم كأولي هاي قاليسين تددك لقاليسيو بغير برهان حجعد لأنت لقو قاليسيو من كتاب الله حجة سو كتابك إلهي لوغا هايه وسنة رسوله سنة رسولك صلى الله عليه وسلم لوغا هايه وخطورة ذلك iyo khatarta marka waxa weeye wa khudurata iطlaaqi dalika iyo taa sheegista la sheegayo la iska iطlaaqayo oo cid la iska gaalaysiinayo khatarta ay leedahay uu caddaynaayo xukmabay ku cadfan tahay lima yataratabu calayhi uu markaa u caddaynaayo waxa ka dhalanaya ama khatar ay u leedahay waxa ka dhalanaya daraaddeed ay khatar u leedahay alayhi oo min shuruurin yani markaa sharar ah iyo wa aahaamin dembiye ah fainahu yuclinu lilcaalami fainahu majlisku yuclinu wuxuu ogeysiinayaa lilcaalami caalamka wuxuu ogeysiinaya dadkaba wuxuu ogeysiinaya ana alislaama bari'un min hada almuctaqadi alkhaaطi islaamku inuu beri ka yahay o aanu shaqo ku lahayn ictiqaadkaa gefsan ee qaldan wa ana maa yajri waxa markaa ka soconaya fii bacdi albuldaani beledada qaarkood oo min safkin lidimaa'i albari'ati yacni daadin la daadinayo ahaatay dhiigagga markaa berida ah ee marka waxa weeye aan dembi markaa lagu daadiyo aan kasban wa tafjiirin markaa lilmasaakini iyo qarxino la qarxinayo ahaatay markaa guryaha iyo walmarkabaati waxa la fuulayo la qarxinayo ahaatay iyo walmaraafiqi waxyaalaha markaa maraafiqda waxa layaha marfaaq meelaha dadku ay ku intifaacaan masaalixda guud ay ku sugan tahay iyo walmaraafiq alcaammati walkhaasa iyo meelaha dadku ay ku intifaacaan ee danaha guud iyo danaha gaarkaabaa leh danaha guud sida markaa waxaway laamiyada ama biriijyada ama waxa weeye markaa yani xafiisyada iyo waxyaalaha la midkaa ama meelaha gaarka ee dadka intifaacahaan gaar ahaan ay leeyihiin wa takriiban lilmunsha'aati iyo dhismayaasha kharibaad la kharibaaya ahaatay huwa camalun ijraamiyun camal yani markaa shaqo gaboodfan loo nisbeeyey weeye waa shaqo loo nisbeeyey gaboodfal walislaamu islaamkuna bari'un minhu islaamkuna beri buu ka yaho shaqo kuma leh wahaakada kullu muslimin saasoo kale u ahaaday muslim kastaaba oo yu'minu biاllaahi walyawmi alaakhir ilaahay rumaynaya iyo maalinta dambe ee qiyaamada rumaynaya beri'un minhu shaqadaa ama falkaas beri buu ka yahay oo waxyaalahaas marka waxa weeye uu soo ay soo sheegeen islaamkuna beri buu ka yahay annaguna waa ka beri noqonaynaa qof kastoo muumin ahina beri buu ka yaho shaqo kuma leh bimacnaa qofkii ka beri noqon waaya iimaankiisaa wax ka sii yihiin oo dacfi ku sugan yahay ama waxa weeye iimaanba waanu lahayn ama waajibuliimaan baa ka maqanoo waa faasiq yani waa faasiq yani shareecadii islaamka waxa weeye markaa cisyaan iyo xadgudub markaa la yimi oo faasiq shareecada ka ah wa innamaa huwa tasarufun arrinkaasi waxa weeye waa tasaruf bimacnaa waxa weeye waa kacdoon ficil lagu kaco oo min saaxibi fikrin ka dhacay fikir mid u saaxiiba fekerkaasoo munxarifin yani shareecada markaa ka iishan oo ka leexsan wa caqiidatin iyo caqiido markaa mid u saaxiiba yani markaa ficil ka dhacay weeye caqiidadaasoo daallatin habowsan caqiido lunsan cid u saaxiiba ayuu falka noocaasi ka dhacaya iyo feker markaa waxa weye inxiraafsan cid u helo u saaxiiba buu ka dhacaya fa huwa yaxmilu imahu wa jurmahu fa huwa isagu shaksigaasi yaxmilu waa xambaaraya oo dushuu ku qaadanaya imahu dembigiisiiyo wa jurmahu gaboodfalkiisa falaa yuxtasabu laguma xisaabinayo oo laguma tirinayo camaluhu camalkiisa cala lislaami islaamnimada laguma xisaabinayo diinta looma nisbaynayo lama odhanayo muslimiintii baa waxaa samaynaysa ama diinta islaamkaa waxaa qabta diinta islaamkaa waxaa qabtaa in dadka layska laayo yani in shirqoollo wax layskaga dilo in wax layska qarqarxiyo yani waxa weeye diinta islaamkaa qabta markaa in la yidhaahdo maaha walaa cala almuslimiina almuhtadiina muslimiinta hanuunsan in waxa weeye markaa falkaa ama ficilkaa in lagu tiriyo loo nisbeeyana ma aha bihadyi lislaami yani markaa ariiqada islaamka lagu hanuuno ku hanuunsan almuctasimiina kuwaasoo haysta bilkitaabi kitaabkiiyo wasunnati sunnada almustamsikiina kuwaasoo ku dhegan bixabli illaahi almatiid xadhigga ilaahay adag ku dhegan waxaa loo jeedaa waa qur'aanka iyo sunnada waa marka waxaweye kitaabka qur'aanka ah iyo waxaweye xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam wa innamaa huwa maxdu ifsaadin waa fasahaadin markaa yani baraxla weeye maxdu waa saafiga weeye waa fasahaadin iyo kharibaad baraxla weeye wa ijraamin iyo gaboodfal yani baraxla weeye oo saafi ah taabaahu shariicatu walfitratu shareecada islaamku ay diidayso walfitratu yani firaduna ay diidayso bimacnaa waxaway abuurka markaa saliimka ah iyo caqliga fayada qaba xataa waa diidayaan oo waa ka hor imanayaan waxyaalahaas uma waafaqayaan walihaada jaaءat sidaas daraaddeed bay u timi nusuusu shariicati nusuusta shareecadu qaaطicatan iyadoo goynaysa bitaxriimihi ficilkaasi inuu xaaraan yahay muxadiratan ka digaysa min musaaxabati ahlihi ehelkiisa in lala saaxiibo afkaartaa xun ciddii markaa waxa way u saaxiiba ee u ehela in laga agdhowaado lala saaxiibo yani ma aha ay waa in laga durko oo laga fogaado waa in laga durko oo laga fogaado qaala allahu tacaala ilaahay waxau yidhi wa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati اdunya dadkay ka mid ahaadeen man yucjibuka miduu markaa ku cajab gelinayo oo uu ku yani markaa farax gelinayo qawluhu hadalkiisu fi lxayaati dunya nolosha adduunyada gudaheeda uu ka odhanayo wayushhid allaha ilahay wuxuu markhaati gelinaya calaa maa fii qalbihi waxaa qalbigiisa ku sugan oo wuxuu odhanaya ilahay baa sidaa igu og wa huwa aladu lkhisaab waxa uu yahay yani markaa kuwa doodaaya kuwa dooda ugu daran ee ugu adag bay ka mid yihiin uu ka mid yahay bimacnaa waxa weeye waa asraar badne muran badne asraar badnaa weeyi cilmi iyo markaa waxa ma hayo laakiin wuxuu hayaa asraar taasuu haya waidaa tawallaa sacaa fi lardi hadduu jeestana sacaa fi lardi arlada ayuu markaa roorayaa liyufsida fiiha wuxuu u roorayaa oo u marayaa si uu arlada u fasahaadiyo wayuhlika u halaago alxarfa yani markaa beeraha iyo wanasla tafiirta ama tarantaba u halaago yani waxa weeye saracii iyo beerihii iyo waxa weeye markaa tafiirtii dadkaba waxa weeye waa halaagaya oo waa fasahaadina wallahu ilaahay laa yuxibu ma jecla alfasaada fasaadka ilahay ma jecla fasahaadka ilahay ma jecla waidaa qiila lahu haddii lagu yidhahdo ittaqi llaha ilahay ka baq akhadathu waxaa qabanaysa alcizatu yani markaa kibir baa qabanaya sharaf ilaashad uu doonayo sharaf inuu ilaashado oo kibir kibir baa qabanaya bilismi dembi bay ku qabanaysaa faxasbuhu waxa ku filane kaafinayaa jahannamu jahannamo weeye walabi'sa almihaadu yacni gogol bay u xumaatay jahannami walwaajibu waxa waajib ku ah calaa jamiici lmuslimiina muslimiinta dhammaantood fii kulli makaan meel kastaba ha ku sugnaadaan atawaasi bilxaq xaqa inay isu dardaarmaan watanaasuxu watacaawunu cala albiri wtaqwa watanaasuxu inay isugu nasteexeeyaan watacaawun ay isku kaashadaan cala albiri khayrkiiyo wataqwa cabsida walamru bilmacruufi waxa saaran wanaagga inay is-amraan wannahyu cani lmunkari xumaanta inay iska reebaan bilxikmati xikmada ay isku amraan wanaagga xumaantana ay iskaga reebaan iyo walmawcidati alxasanati waana wanaagsan ay isku amraan wanaagga xumaantana iskaga reebaan iyo waljidaali dood ay markaa isku amraan wanaagga xumaantana iskaga reebaan bilatii hiya axsanu ay ku doodayaan kolba sifada wanaagga badan kama qaala allahu subxaanahu wa tacaala siduu ilaahayba uu yidhi watacaawanuu cala albiri wataqwa watacaawanuu isu kaashada isu kaalmaysta cala albiri khayrkiiyo wataqwa cabsida walaa tacaawanuu ha isu kaashanina cala ismi dembigiiyo walcudwaani xadgudubka wataquu allaha allah ka baqa ina allaha ilaahay shadiid lciqaabi waa ka ciqaabkiisu daran yahay wa qaala subxaanahu ilaahay wuxuu yidhi xumaanka dheeraaye waalmu'minuuna mu'miniintu kuwa iimaanka lehe ragga ahi iyo wlmu'minaatu kuwa markaa iimaanka leh markaa haweenka ahi ama dhadiga ahi bacduhum awliyaau bacdin qaarkoodba qaarka kale ayay u yihiin awliyaa qaar waxa weeye markaa jecel oo yani markaa isu kaalmaynaya oo iska weli yeelanaya ya'muruuna bilmacruufi wanaagga ay amrayaan wayanhawna cani lmunkari xumaantana waa iska reebayaan qaarkoodba qaarkood bay amrayaan wanaagga xumaantana waa ka reebayaan wayuqiimuuna asalaata salaaday oogayaan wayu'tuuna waxay bixinayaan azakaata zakaday siinayaan ciddii mutaysatay wayuiicuuna allaha allah bay aeecayaan warasuulahu rasuulkiisana sala allahu alayh wasalam waa aeecayaan ulaa'ika kuwaas sayarxamuhum allahu ilaahay waa u naxariisan doonaa ina allaha ilaahay casiizun waa ka haalibka awoodda badane xakiimun xikmadda badan wa qaala ilaahay waxa uu yidhi caza wajalla isagaa haaliba weyne walcasri casarkaa ku dhaartay ina alinsaana lafii khusrin bini aadamku waxa uu ku sugan yahay khasaare ila aladiina aamanuu kuwii rumeeyey mooyaane wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey mooyaane waxay ku sugan yihiin khasaare watawaasaw bilxaqi xaqa markaa isu dardaarmay watawaasaw bisabri sabirka isu dardaarmay afartaa sifa ciddiile mooyaane biniaadam bini aadamka inta kale khasaaray ku sugan tahay afartaa sifa waa maxay waa iimaanka iyo camal wanaagsan iyo khayrka in laysu dardaarmo xaqa in laysu dardaarmo iyo in sabirkiiyo adkaysiga laysu dardaarmo afartaa wax ka mida cidday ka maqan tahay laakiin iimaankii ku sugan ictiqaadkii uu u saxan yahay yagana khasaare waxa ka haleelaya qadarka afartaa ka maqan nisbe la-eg ayaa khasaaraha markaa ku dhacayaana u la ekaanaya khasaaro dhammaystiranna wuxuu ku dhacayaa ciddii iimaanka weyday khasaaro naaqisna wuxuu haleelayaa ciddii wax intaa ka midi ka nuqsaantayna khasaarihii yani mid markaa naaqisoo aan dhammaystirnayn baa ku dhacaya saasaa looga jeeda wa qaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi addiinu nasiixa diintu waa nasteexo qiila liman yaa rasuula allah waxaa lagu yidhi yay u tahay nasteexa rasuulka ilaahayow qaala wuxuu idhi lilaahi ilaahay bay u tahay walikitaabihi kitaabkiisay u tahay walirasuulihi rasuulkiisay u tahay walia'immati lmuslimiina madaxda muslimiintay u tahay wa caammatihim muslimiinta guud ahaanba waa u tahay caamkooda waxaa looga jeedaa kulligood bay u wada tahay mid walba dan bay u tahay yani waxay u tahay yani nasteexo ayay markaa u tahay wa qaala calayhi salaau wasalaam wuxuu kaloo nebigu yidhi maalu lmu'miniina fii tawaadihim muminiinta marka waxa weeye sifadoodu yani markaa fii tawaadihim jacaylkoodu ay isjecel yihiin sifada ku sugan wa taraaxumihim iyo isu naxariisadkooda sifada ku sugan wa tacaatufihim iyo isu markaa waxa weeye waa iyaduna isu naxariisadkii oo kale wey oo isku dhow yihiin maalu jasadi waa sidii jidh keliya ida shtakaa minhu cudwun hadday xubni cabato ama ay xanuunsato jidhka ka midi tadaacaa lahu waxaa markaa u imanayo soo aqbalayo ajiibaya saa'iruljasadi jidhka kale bisahri waalxummaa wuxuu markaa waxaa weeye yani ku ajiibayaa yani soo jeed iyo xumad inuu la kaarayo oo xubintani ha xanuunsatee intii kale inay iska seexato iska raaxaysato ma dhacaysee hadday xubini ku kaarayso jidhkii waa soo wada jeedayaayo kaarkii waa ka dhaxeeya mu'miniintuna saasoo kale isu yihiin bimacnaa ha isu noqdaan baa looga jeedaa lagama tilmaamayo qadar ahaan baa caynkaas ay yihiin laakiin waxaa looga jeedaa sharci ahaan sidaa ha isu noqdaan baa markaa saaran macnahaasaa laga tilmaamaya arrin qadariyo laynooga warramay ma ahee waxaa looga jeedaa waa arrin sharciyo yani loo sharciyeeyey inay saa isu noqdaan walaayaatu walaxaadiisu aayadaha iyo axaadiista fii hada almacnaa macnaha ku suganna kaiiratu waa fara badan tahay ونسأل الله سبحaaنه إلahay waxaan weydiisanayna xumaan ka dheeraaye بأسماaئihi الحuسنى magaعyadiisa wanaaga badan waxaanu ku weydiisanaynaa وصفاaتihi العuلا صifooyinkiisa koreeyo waxaanu ku weydiisanaynaa أn يkuفa البأسa عan جamيiع المسلimiin dhibaatada inuu ka qabto mslimiinta dhammaantood mslimiinta dhammaantood inuu dhibaatada ka qabto وأn يوفiقa inuu waafajiyo جamيiعa وuلaaةi umuuri المسلimiin umuuraha mslimiinta cidda marka waxa weeye yani u saaxiibkaa ee u ehelkaa ee mas-uulka ka ah ee xilalka guud u haya inuu dhammaantood waafajiyo ilaa maa fiihi salaaxu alcibaadi waalbilaad waxay ku sugan tahay yani hagaagga yani addoommada iyo dadkuba ay ku jiraan oo ay dadkuna ku hagaagayaan addoommaduna ku hagaagayaan ilaahay ha waafajiyo oo madaxda yani marka waxa weeye khayrka iyo wanaagga iyo salaaxa yani markaa ha waafajiyo oo shareecada ha ku toosiyo waqamcu lfasaadi wlmufsidiina iyo waxay ku sugan tahay fasaadka iyo xumaanta noocuu doonaba xumaantaasi iyo fasaadkaasi ha ahaato macaasi ha ahaato bidac ha ahaato gaalnimo ha ahaato yani waxa weeye yani noocuu doonaba fasaadku ha ahaade iyo wlmufsidiina kuwa wax fasahaadinaya yani qamcigu waxa weeye waa in iyaga marka waxa weeye la qabto oo xumaantii laga qabto layska hortaago yani taas yani fasaadka iyo mufsidiintaba in la caburiyo oo la ishortaago waxay ku sugan tahay ilaahay madaxda ha waafajiyo saasay markaa mashaayikhdu ku ducaynayaan wa an yansura bihim diinahu iyo inuu ilaahay iyaga sababtooda diintiisa ugu gargaaro oo qaar markaa waxa way diintii u gargaarayo u nusraynaya inuu ilaahay ka yeelo sababtooda ilahay diinta ugu gargaaro wa yucliya bihim kelimatahu uu sababtooda ilaahay ku sarraysiiyo kelmaddiisa xaqa ah iyo diinta xaqa ah kelmadiisa waxaa looga jeedaa shahaada ashhadu an laa ilaaha ila allahu baa loo jeedaa wa an yuslixa axwaala almuslimiin ilahay waxaanu ka baryaynaa annagoo ku tawasulaynaa magacyadiisa iyo sifooyinkiisa an yuslixa inuu hagaajiyo axwaala almuslimiina muslimiinta xaaladahooda inuu hagaajiyo jamiican dhammaantood fii kulli makaanin meel kastaba ha ku sugnaadeen muslimiintu wa an yansura bihim alxaqa iyo inuu ilaahay iyaga ugu gargaaro xaqa inahu ilaahay waliyu dalika waa ka yani taa u saaxiibka ah ee u ehelka ah waalqaadiru calayhi waa ka kari karaya wey wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalim bayaankii hay-at kibaar alculamaa halkaas ayuu ku eg yahay khulaasada hadalkuna wuxuu u dhacayaa waxyaalaha noocaasi ay ka soo warrameen mashaayikhdu waxay tilmaamayaan in shareecadu ay ka beri tahay cidda markaa ku kacaysaana ay tahay cid waxa weeye caqiida daalla ku sugan ayaa markaa hay-at kibaar alculamaa ay tilmaamayaan inxiraaf iyo caqiido lunsan cid u saaxiiba ayaa tafjiiraadka iyo isqarxinaha iyo umuuraha la halmaala yani markaa samaynaya marka wax islaamnimada loo nisbaynayo iyo diinta yani xaqaa loo nisbaynaayo in loo nisbeeyo ay tahay ma aha shareecaduna beri bay ka tahay adilada marka waxa weeye mawduuca diidaysana waxa weeye waa markaa tilmaameen oo yani marka waxaad moodaa hadalku inay waadix marka ay tahay su-aal marka bacd اlikhwa ay soo qoreen waxay tilmaamaysaa bimaada yujaabu على من يقول بجواز التفجير في أرض الكفار ولو كان فيه مسلمون بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعث على نياتهم آه يعني waxay tahay su-aashaasi ay ku saabsan tahay waa bannaan tahay haddii la yidhaahdo ama dadka qaar ay yidhaahdaan in dhulka gaalada la qarxiyaa waa bannaan tahay walow muslimiinba ha ku jiraane waayo muslimiinta ku jiraa dee aakhiro waxa weeye waxaa lagu soo saarayaa niyadooda niyadooda ayaa lagu soo saarayaa oo waatuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam yacnii ciidan baa kacbada weerari doona oo ku duulaaya dabeedna dad baa iska raaci doona markaasaa dadkii waxaa lawada lala wada goyn doonaa ee dhulka lala wada jari doonaa marka yuksafu biawalihim waakhirihim uma yubcasuu calaa niyaatihim awalkooda iyo akhirkoodaba inta lala wada jaro ayaa dabeedna niyooyinkooda lagu soo saaraya oo markii rasuulka la weydiiyey sala allahu alayh wasalam qaar iska soo raacay iyo iyagay ku jiraan cid aan ka mid ahayni yacni see loola wada jaraya marka waxa uu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam inta lala wada gooyo ayaa aakhiro mid walba niyadiisa lagu soo saaraya marka hadduu ruux yidhaahdo yacni waa isla qarxinayaa yani marka waxa weeye gaalo iyo muslimiinba wixii tareenka saaran ama diyaaradda saaran ama waxa la midka ah dabeedna marka waxa weeye ciddii muslimiina niyadoodaa lagu soo saaraya hadduu sidaas markaa ruuxu yidhaahdo waxaa markaa la odhanaya lagaga jawaabaya maxaa laga jawaabaya buuli taa waxaa laga jawaabayaa waa marka koowaade culammada ahlu sunna waljamaaca cid ka daliishatay ma jirto xadiidkaas inay bannaan tahay in la isla wada yani markaa gaalo iyo muslimiinba in la ysla wada dili karo oo dabeedna markaa la yidhaahdo aakhira lagu soo saari doonaa yani mid walba niyadiis oo ilaahay waxa weeye inuu markaa dee dhulka la wada gooyo kama dhalan karto inaynu inagu yani markaa wada layn karro yani kama dhalan karto oo mid ay ka imanayso ma aha culamada ahlusunna waljamaacana wax qabaa yani ma jiro adilada kitaabka iyo sunnadana waxaa markaa waajiba siday markaa waxay u fahmeen yani markaa dadkii hore ee muslimiinta ahaa rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa iyo atbaa taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta ariiqadooda waa in markaa loo fahmaa ee waxa weeye ruuxu muctaqad qaldan oo isagu leeyahay waa inaanu markaa waxa weeye inuu adiladii u hogaamiyo waa inaanu markaa doonin waa inaanu taas yada ah yani doonin waxaanad markaa waxaway garan kartaa ilahay aayaadka qur'aanka waxa uu yidhi walowlaa rijaalu mu'minuuna wanisaaءu mu'minaatu lam taclamuuhum an taطa'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilm yacnii haddii maka oo ay gaaladii markaa joogeen oo ay iyagu ka talinayeen ayaa sulxulxudaybiya maxaa marka waxa weeye loogu bannayn waayey inay la dagaalamaan gaaladii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo muslimiinta maxaa loogu bannayn waayey sababta loogu bannayn waayey rag yani markaa iyo haween mustadcafiina oo mu'miniina baa ku dhex jira baa la yidhi marka si aydaan yagana ula dilin daraaddeed baa laydinku bannayn waayey inaad la dagaalantaan walowlaa rijaalu mu'minuuna wanisaa'u mu'minaatu lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilm ay la abaaxa lakum baa macnuhu dhacaya say ahlucilmigu markaa ku fasireen ama la adina lakum qitaalkaa iyo dagaalkaa maka waa idin fasixi lahaa weliba dadka markaa waxa mu'miniintaee ku dhex jiray mustadcafiinta waxay ahaayeen midhmidh bay ahaayeen afraad bay ahaayeen aad u yar aada u yar bay ahaayeen markaa si aan midharhkaasi ugu dhex dhimanin ayaa la yidhi waxa weeye heshiiskaas qaata yacni markaa hala dagaalamina si aan mu'miniintaasna aydan u galaafan oo iyaguna marka ayna u dhiman saas aawadeed culammada yani markaa waxay markaa yidhaahdeen haddii gaaladu markaa ay ku jirto dhufays gaaladii muslimiinta la dagaalamaysaa waxaa ku jirta dhufays bay ku jirtaa dhufayskana waxay haysataa dad markaa muslimiin ay qafaalatay bay dhufayska kula jirtaa waxay ahlucilmigu yidhaahdeen in waxa weeye markaa dhufayskaas waxa ku jiraba in laysla dilo ama laysku dumiyo yani ma banaana si aan markaa midharhkaa ay haystaanee muslimiintii ula dhimanin iyagoo aayadda deliishanaya ayaa imaam maalik iyo culammada ahluxadiidka ahi yani saas yadaa bay deliishadeen aayaddaas ayay markaa deliishadeen culammaduna markaa waxa way kutubu tafaasiir iyo meelo kaleba waa ku caddeeyeen in dhufayskaas waxa weeye hadda midhadh bay haystaan gaaladii midhadh muslimiin ay haystaan midharhkaasi waxa weeye waa waa asiir waa qaar lasqafaashay yacni gaal marka waxa weeye kuwa uu qafaashay gacanta ugu jira iyagoo muslimiintii la dagaalamayso dee rajo noloshooda xataa badan lagama qabo yaday caynkaa dayba waxa la yahay isla duman isla duminina si waxa weeye markaa muslimiinta ku jirta aynay ugu dhiman yani saas yadaabay a'immada marka waxay ahlulxadiidku ay ku tageen imaam maalik iyo imaamu shaafici iyo imaam axmed ibnu xambal sidaa waxaa khilaafay ahlu ra'yiga oo waxay yidhaahdeen yani markaa xanafiyadu iyagu waxa weeye in dhufayska laysla dumiyaa waa bannaan tahay laakiin waxa weeye qowlkoodaas waa daciif sababkuna waxay tahay sida aayadda markaysa waxa waafaqsan ee waxa weeye culammada markaa jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen ee ahluxadiidku ay qabaan khilaafan liahli ra'yi yani saas yada ah yani weeyaan sidaas aawadeed bayna u bannaanayd in la yidhaahdo tareenka iyo waxa ku jiraba waa isla qarxinayaa gaalo iyo muslimiin waxay dooneen ha noqdaane dabeedna aakhiro ha lagu soo saaro niyaadkooda sidaas yada ah ayayna markaa u bannaanayd marka taana yani markaa jawaabteedu yani sidaas ayay noqonaysaa sidaas ayay noqonaysaa marka calaa kulli xaal mawduucaas waxaynu uga hadalnay manhaj ahaan in markaa manhajka yani saxda ahi yani sida ay tahay iyo manhajka qaldan sida uu yahay baynu markaa waxbay ka hadalnay laakiin fulaan iyo callaan iyo geeditoonna kamaynaan hadlin waxa weeye ciddii marka waxa weeye loo nisbaynayo oo la odhanayo waxyaalahaasay qabtaa ama samaysay waxay u baahan tahay isbaat iyo caddayn ayay u baahan tahay shareecadu markaa siday wax u caddayso ama wax ugu sugmaanna waa la ogsoon yahay marka faarax iyo geedi iyo calitoonna kamaynaan hadlin waxaynu ka hadalnay manhajka saxan iyo sida uu yahay iyo sida markaa saxda ah shareecada waafaqsan iyo sharcigu waxa weeye waxa uu diidaya aanu ogolayn taas yadaa baynu ka hadalnay saasna marka waxa in loo fahmo ayaa habboon oo waxa weeye haddii la yidhaahdo yani masalan waxyaalahan yani ku saabsan umuurahaad ka hadashay qaarkood beledadeennaba kuma sugneen maxaa looga hadlayaa jawaabtu waxay tahay yayna kuma sugnaan hadday doonaan laakiin waxaa looga hadlayaa waxay tahay waa si yani waxa weeye looga taxadiro oo afkaartaa laysaga ilaaliyo oo waxa weeye dadka markaa ay u bartaan sida saxda ah ee ictiqaadka iyo manhajka saxdii uu yahay si loo ogaado ayaa marka waxa weeye markaa loo sheegayaa fataawaha culammadana saan usoo naqlinayna u caddaynaynaa waa sidaas yadaa weeye sidaas yada ah weeyaan waxay kaloo culammadu tilmaamaan ahlucilmigu marka laga hadlayo ictiqaad alkhawaarij yacni laftiisa marka laga hadlayo culammadu waxay yidhaahdaan cid iyo afkaar marka waxa weeye qaldan oo khawaarijtu iyo dadka lunsani waxyaalahay qabaan cidda aaminsan yani waxa weeye maxaa laga yeelaya ahlucilmigu waxay yidhaahdaan waxa markaa habboon in waxa weeye markaa yani munaadaro lala sameeyo oo lala doodo oo waxa weeye markaa la qanciyo oo dad markaa cilmi lihi marka wa ay la doodaan oo markii khawaarijtu ay baxday cali bnu abi aalib muxuu yidhi yani waxa markaa uu yidhi ilaa aad wax samaysaan yani markaa idinma diidayno masaajidda yani idinma diidayno masaajidda markaa idinma diidayno axkaamta muslimiintana waa leedin ilaa aa wax ka samaynaysaa saas yadaa buu yidhi dabeedna marka cabdillahi ibnu cabbaas buu u diray cabdillahi ibnu cabbaas baa khawaarijtii u tegey isagaa la soo dooday munaadaru la soo galay waxaa la yidhaahdaa waxay ahaayeen ilaa siddeed kun dhowr kun oo ka mid a ka soo noqday ama laba kun ama afar kun meelahaasaa lagu sheegaa inta ka soo laabatay markuu la dooday maxaa ku haysataan bu uhi cali ibnu abi aalib dabeedna markaasuu la soo dooday markuu la soo dooday ayuu dabeedna markaa waxa wey waxa qancay yacnii nus in ku dhow kala badhow badh ayaa qancay oo waxa weeye qaatay sidii saxda ahayd dabeedna ictiqaadkii xumaa ka soo laabtay yacni sidaas yada ah ayaa habboon wixii laakiin markaa waxa weye fal lagu hayo iyadu waa gaar oo ficil marka waxa weeye dee la isbaatinayo oo la leeyahay markaa cid macsuumay dileen ama wax la mid oo sharcigu dhowray taas iyadu waxa weeye waa gaar laakiin waxa weeye ciddii aan yani markaa waxba samayn fal ku kicin laakiin marka waxa weeye laleeyahay ictiqaad qaldan buu markaa rumaysan yahay markay caddaatay ee sugnaato waajibka laga yeelaa waxay tahay sharci ahaan in waxa weeye laga qanciyo oo lala doodo oo shareecada loo caddeeyo habka ku habboon in loo xalliya ee marka waxa loo daweeye ku habboonnaa waa qaabka noocaasa markaa weeye oo fataawaha culammada iyo markiisa waxa la faafiyo oo waxa weeye la tuso qaabka noocaasa ayay marka waxa ku habboon tahay marka calaa kulli xaal sidaas ayaa bayaankii hay-atu kibaar culamaana yani qadarkaas ayuu markaa ku egyahay darsigii hore aynu markaa ku saabsanaa yani mawduuca hajriga kelmad yani ku saabsanayd culammada iyo markaan ka hadlayey malaa eray xamaal awjuh ah oo si kale aqbali karo ayaa iska jira eraygaasi waa eraygii tilmaamayey yani culammada marka laga hadlaayo yani dadka qaarkood culammada markaysaa markaa yani nool yani waxaa laga yaabaa inay yani u xurmeeyaan oo hadalkooda u ilaaliyaan iyo fatwadooda culammadii markaa waxaa dhimatay ee horraysay ama shaafici iyo imaam axmed iyo yani markaa si aanay markaa ra'yigoodii ama fatwadoodii aynay markaa u ilaalinayn oo markaa aynay u dhowrayn oo laga yaabo inay markaa waxa weye qariibsadaan haddii la yidhaahdo yani waxa weeye sheekh hebel oo culamada mucaasiriinta ka midi saasuu fatwooday laakiin waa qalad oo la yidhahdo culamadii baad ku dhiiranaysaa mise takhti'aynaysaa ama wax la mida yani culamadii baad isbarbar dhigaysaa ama wax la mida laakiin laga yaabo inaan lala yaabin haddii la yidhahdo khilaafan lishaafici ama wax la mida ama khilaafan liaxmeda yani markaa saas oo kale oo culammadii hore haddii markaa cid ka mida ra'yigooda la naqdiyo yani marka waxa lalama yaabayo oo dadka qaar lama yaabayaan laakiin waxa weeye culamada nool caalim ka mida haddii ra'yigiisa la naqdiyo dadka qaar baa la yaabaya marka waxa weye hadalka noocaasa hadalkaan idhi yaa weylahu yani markaa saasaan cabiray waxaan u jeedaa culamada ahlu sunnaha ee markaysa waxaan akaabirta ahi cid waxa weeye markaa qabtaa ama culammada ahlu sunnahaba yani markaa dhammaantood cid qabta ma ogi yani markaa caalimka yani lama naqdin karo ama waxa weeye markaa cid odhanaysa aniga layma naqdin karo mid waliba wuxuu qabaa kullu markaa waxa weeye yani markaa kullun yani markaa raadun wamarduudun calayhi ilaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam mid kasta waxna waa radinaya waxna waa lagu radinaya rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam mooyaane sidaas iyadaa bay culamada ahlusunna waljamaca ay qabaan laakiin eragaynu markaa tilmaamayno dadka istiqraabaya waxaan u jeedaa waxa weeye yani markaa dadaan culamo ahayn baa saa u qaadanaya oo ka dhigaya yani intiqaadka fatwo ama markaysa waa mas'alo la naqdiyo ama la intiqaado yani markaa caalim yidhi culammada mucaasiriinta ka mida u qaadanaya inay tahay yani waxa weeye acni la tacninayo oo laga yaabo si kale inay u sheegaan oo ay yidhaahdaan fatwo markaa caalim leeyahay marka la naqdiyo oo la yidhahdo caalimkaas saasuu fatwooday laakiin waxa weeye saasi sax maaha saasaa saxa oo saaya saasaa daliil u ah yani laga yaabo markaysagaa in la yidhahdo caalimkaa la tacninaya ama la aflagaadeynaya ama la dhaleecaynaya marka waxa weye yani laa talaazuma bayna waxa weeye alintiqaad wa bayna acni wax markaa yani iskagama xidhna yani in shay la naqdiyo iyo in la tacniyo yani iskuma xidhna waxa weeye intiqaadka caalim yani fatwadii la naqdiyaa ma keensanayso in la tacniyey ma keensanayso caalimkii isagoo la xurmaynayo oo la dhowrayo yani qadarkiisa iyo sharaftiisa haddii markaa fatwo uu leeyahay oo culamo kaloo akaabiri ku khilaaftay la yidhaahdo ra'yiga noocaasi waxa weye waa qalad yani waxa weye saasaana daliil u ah haddii waxa weeye sidaas markaa la yidhaahdo yani waxa weeye waxaynay markaa ahayn yani tacnin la tacninaya ma aha ee waxay tahay waa sawaabkii oo la raadinayo waa xaq oo la doonayo in la caddeeyo qaabka noocaasa marka waxa weeye weeyaan haddii laakiin intiqaadkii la intiqaaday laftiisu aanu sax ahayn intiqaadka laftiisaa lasii intiqaadi karaa oo la odhan karaa yani waxa weeye ka markaa intiqaadaya ayaa laftiisu qaldan oo waxa weeye waxaan uu ku intiqaaday wax lagu intiqaado ma aha waxaay waxaasaa daliil u ah saan u jeedaa waa saas yadaa weeye laakiin culammadu inay qabaan in waxa weeye aan la intiqaadin ama iyagu ay isku xidhayaan intiqaadka iyo tacniga in shay marka waxa weye ra'yi la radiyo iyo in marka waxa weeye cid yani la dhaleeceeyo inay isku xidhayaan iyagu inay qabaan yani ma aha ama ay marka waxa weye talaasum ka dhigayaan taas iyadaa loogama jeedo laakiin waxa weeye hadalkaasi wuxuu ku saabsanaa mala siyaalo kala duwan buu aqbali karaaye muraadkaan uga jeeday yani saas ayuu ahaa ayaan markaa ka tilmaamay marka maanta taarikhdu waxay tahay waa sagaal iyo tobankii bisha ramadaan kun iyo afar boqol iyo lix iyo labaatankii hijriyada marka qadarkaasuu ku egyahay bayaankii hayata kibaar ulculamaa iyo markaa waxyaalihii sharaxa aynu kusii sharxaynay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk